waxaan kasoo shaqo tegay degmada daniele waxaan imaday meelahan ka wada shaqayhaynay niman oo mooryaanaha noo imaadeen lix nin ay ahaayeen saddex nin qoryo wateen saddex ninna waxay ahaayeen mid baawarka wada iyo labo kale saddexaa soo degata shaqada joojiyay dhan waa joojiyey waa layliif garaaca baawarka noo hadal laygu rido waa lay afduubo kadib baddaa joogtaa laydhaah ee lacag madax furashaa keen kadib qeybta shirkadan wacay oo maamulka shirkadda maamulka degmaday sii wacaan saasaa laygu soo fakay
shala abbaarihii kowdii taariikhduna ahayd toddobada bishii sanaad laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa waxaa lagu afduubtay degmada dharkeenley waaxda saddexaad muwaadin soomaaliyeed ina afduubteen laba nin oo darawalka magaciisa lagu magacaabo muxudiin yuusuf oo hadda aan gacanta ku hayno iyo askari xooga dalka ka tirsan mahad aadan cabdulle oo asnaa gacanta ku hayno iyo saddex ka midoo fakatay markuu guddoomiyaha ila soo xiriiray oo ii sheegay in niman afduubteen muwaadin soomaaliyeed kulana baxeen degmada banaankeeda goofafka ayaan meeshii goobtii tagnay saddex ka mida meeshii oo hubeysneed waa fakadeen muwaadinkiina iyo labo ka midoo darawalkii iyo mid kale oo meesha waa soo qabanay gacantaan ku haynaa
waxaana ugu digaynaa dadka caadaystay inay shacabka masaakiinta ah ay dhibaan oo maalin walba ay afduubtaan oo intay wadaan gaari ku qaadaan meel la tagaan ay lacag afduuba weydiiyaan inaan laga yeelayn mana aha wax aan aqbali doonno ummaddan mas-uuliyadda naga saaran ilaahayna waa nagula xisaabtamayaa waxaana naga go-an inaanan waxaas iyo wax lamida aanan aqbalin meel walbay joogaan iyo si walbay yihiin waa ka daba tegaynaa waana ka hortegaynaa waana raadinaynaa waxaan kaleetoon shacabka degmada dharkeeley aan kula dardaarmayaa dadka dhibaatada ku haya inaysan ka cabsanin laamaha amniga ay la soo xiriiraan taliyaha saldhigga u yimaadaan maamulka degmada u yimaadaan cid walba oo dhibaato ku hayso ay la socodsiiyaan annagana waxaan ka ballan qaadaynaa oo ayna aheeday mas-uuliyadeennu cid walba oo shacabka dhibaato ku hayso inaanan aanan ka yeelin inay shacabka dhibaatayaan waqtina aanan u siinin ay ku dhibaateeyaan shacabka